bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhowaada barnaamij gaara waanu kaga hadli doono dhibaatooyinka dhalinyarada soomaaliyeed ay kala kulmaan tahriibka iyo khataraha kala duwan ee tahriibku uu leeyahay barnaamijkan gaarka ah waxaanu ku falanqayn doonaa dhibaatooyinkaasi iyo sida xal loogu heli karo maadaama dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ay ku dhintaan mar walba tahriibka iyo khatarta ay u galaan safarada wadamada yurub ay ku doonayaan inay ku aadaan si ay u helaan nolol dhaanta tan ay soomaaliya kula nool yihiin waxaana dhalinyaradaasi inta badan ay dhibaatooyin kala kulmaan saxaraha iyo sidoo kale badaha khatarta ah barnaamijkan gaarka ah waxaa nagala qaybgeli doona oo si toosa barnaamijka igala qaybgeli doona cabdinaasir faarax cilmi oo ah guddoomiyaha ururka horumarinta ardayda gobolka hiiraan waxa uu ku sugan yahay magaalada beledweyn waxaa sidoo kale igala qaybgalaya dahabo cali muuse oo ku sugan magaalada gottenburg ee waddanka sweden islamarkaana hore u martay khatarta tahriibka kadib markii ay soomaaliya ka ambabaxday laba sano ka hor oo ay martay dholalka saxaraha ee u dhexeeya suudaan iyo liibiya kadibna ay ka gudubtay khatarta u dhexaysa ama badaha khatarta ee u dhexeeya talyaaniga iyo waddanka liibiya sidaasna ay marka dambe ku tagtay gottenburg waddanka sweden sidoo kale waxaa barnaamijka igala qaybgalaya naciimo maxamed xaanshi oo ku nool magaalada brussels ee waddanka belgium islamarkaana nolosheeda inta ugu badan kusoo qaadatay wadamada yurub dhammaantiin annagoo idinkaga mahad celinayno wakhtigiina iyo fursadiina marka hore waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkan gaarka ah ee radio muqdisho uu ugu talagalay in runtii uu kula wadaago dareen dhalinyarada soomaaliyeed ee maalin walba ku dhimanaya kuna dhibaatoobaya tahriibka iyo khatarta uu leeyahay waxaan rabaa ugu horeyn inaan barnaamijka si gaara ugu bilaabo cabdinaasir faarax cilmi guddoomiyaha ururka horumarinta ardayda gobolka hiiraan waxa uu ku sugan yahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cabdinaasir faarax cilmi adoo kusoo dhowaanaya barnaamijka marka hore dhalinyarada soomaaliyeed maxaa ku kalifaya inay tahriibaan oo khatar intaas la eg ay naftooda geliyaan islamarkaana wax ay ordayaan ay tahay inay tagaan yurub iyagoo mooda in nolol dhaanta soomaaliya ay ka heli doonaan maxay kula tahay aragtiya
alxamdulilah awalan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu alxamdulilah calaa kulli xaal waxaan salamayaa martida barnaamijka igula jirta iyo weliba raadiyaha qaranka weliha weliba barnaamijka inala wado aada ugu mahadsan yahay runtii waa su-aal saliim ah waana su-aal markii qof kasta oo soomaaliya la weydiiyo ama dhawaar ha ahaado ama hogaamiya ha ahaadaan jawaabta ay hore uga soo baxayso waxaa sabab u ah walaalo oo dhihi karaa dhibaatooyinkii labaatan iyo shanta sanaha ee aan weli damin ee weli kasii jira dalka dhibaatadaasi oo weli kusii baahayo qaybo kamid ah weliba afrika la dhihi karo marka soomaaliya haddaan u nimaano waadaan waxaa ka jirta shaqa la-aanta baahsan oo loo aaneynayo markii dhalinyarta ay waxbarashada ka soo baxaan oo aysan haysan wax shaqo ah ama wax kale horumar ah ayagoo niyijabkaasi u keenaya inay safraan oo u haajiraan dalal kale oo u dhaama midka soomaaliya si noloshooda ay u kabaan nolol fiican oo helaan waayahay isla haddaan cabdinaasir faarax cilmi kugu celiyo ma u qalantaa marka inay dhintaan inay wadamo horumaray ay tagaan ama inay waddamadaasoo kale aadaan oo ay shaqo raadsadaan ma u qalantaa inay ay dhintaan oo ay khatartaas oo kale maraan maya walaal horta dhimasho ka bilaadanka ah waxa u qaalisan horta waa noloshiisa iyo naftiisa waaye marka in halis uu naftiisa geliyo ma khatar uu geliyo ma aha wax fiican sabab kasta ha ku dhaliso waayo naftaan aakhiradaa la weydiinayaa waa wax alla subxaana watacaala ku yiti marka inaad halis geliso dhibaato halis u geliso ma ahan si kasta bayd qaldan tahay hase ahaatee laakiin kalifaadan duruufaha ka jira awgeed walaal waxa ay sii wadi kartaa in intaan ka badan ay sii taariibaan oo dhibaatooyin kale la soo gudboonaadaan haddii xaaladaha dalka aana waxba laga qabanin waxaa jira dad hadda safar kusii ah doonayana inay wadamo kaasi aadaan waxaa jira dad kursiiska kirayo doonayaan inay wadamakaasi sii aadaan waayah waayah dhibaatadaas dalka waayo waayahay cabdinaasir faarax cilmi waa mahadsan tahay oo ah guddoomiyaha ururka horumarinta ardayda gobolka hiiraan isagoo magaalada beledweyn ku sugan ayuu eh, khadka eh, nagala qayb galaya barnaamijkan Eh, waa kugu soo laaban doonaa cabdinaasir waxaan rabaa markaan inaan fursad siiyo dahabo cilmi muuse oo gothenburg waddanka sweden ku sugan dahabo dabcan waxay ka mid tahay gabdhaha soomaaliyeed ee ee tahriibka sanad ka hor ama muddo eh, ka hor eh, sida aan rajaynayo eh, ku safray eh, wadada eh, sudan eh, libiya ilaa markii dambe ay yurub tagtay dahaba hadda iyadoo yurub eh, ku sugan ayay khadka noogu jirtaa dahabo marka hore soo dhawow eh, waa kaaga mahad celinaynaa waktigaaga iyo fursadaada Em, eh, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, waad maqashay dabcan in dhalinyaro laba boqol eh, ku dhow ama ka badan inay dhinteen oo ay eh, toddobaadkan gudihiisa eh, badaha eh, libiya iyo talyaaniga udhexeeya ay ku dhinteen ama badaha masar iyo talyaaniga adiguna dabcan wadooyinkaas ama waddo lamid ahaad martay marka marka hore dareenkaaga iyo eh, xaaladii aad marka hore u bareertay ee aad yurub u aaday ومعكنتها ولا لو تضيعي برنامجك محسوبة أسكن إلى تشتنا سلامية رنعانتي على أرتبطك مرسول تعليم سودان إلا ليبيا إلا عطن أنكسوغن هاي سويدان رنعانتي وعلى مريا بذات آد فربا من أسكن هذا مصر قبل سيمر كان مغلي وحان بريني معلمتي أن saarnaa doonta dareenkii aan dareemayay ayaan dareemay aadna ugu calawsanaday wallaahi waxaa la marayaa saxraa markii la maraayo dhibaato aada u badan aanan qiyaasi karin hadda dareenkeeda aanan ku qiyaasi karin badina ay kasii daran tahay doonta la raacayo oo nafta lagu haligayo halka haatan aan joogno iyo dhibka lasoo maraayona wax laysugu digo aysan ahayn nolol way leedahay halkan hadda laakiin wax nolol ka dheeriya ma lahan waxa dhibka loo soo marayana inay taala yurub ma u malaynayo waayahay eh, eh, dahabo isla haddaan kugu celiyo eh, su-aal kale maxay tahay marka eh, xa- waxay uga duwan tahay meeshaa tagtay iyo meeshaa ka timid maxay kala duwanaanshihu muxuu yahay mise u qalantay inaad maaragtay naftaada khatar intaas la eggeliso uma galmin laakiin halkaa markaan kasoo tegaayo soomaaliya waxaa lis lahaa noloshaada nololka diyan amaad gaari doontaa aad heli doontaa kuma aanan fikiraynin in aan dhiman karo in ay dhibaato badan ay usoo wajahayso ma aanan fikiraynin markaan soo baxaayay markii aan soo galay dhibaatada unbaa markaas baan dareemay in ay meesha aan u socdo ay tahay wax naftayda ay halis bay ku gelaysay meesha aan imaanayana waxaan u malaynayo halka aan ka tegaayo meel ka wanaagsan nolol ka heerkaraysa oo maanta waxaan umalaynayay sida aan u malaynayay markaan kasoo tegaayo soomaaliya iyo sida hadda ay tahay laba ayay kala tahay
waayahay waayahay dahabo waa mahadsan tahay dahabo cali muuse oo oo gothenburg waddanka sweden ku sugan waana kugu soo laaban doonaa waxaan rabaa inaan siiyo naciimo maxamed xaashi oo runtii ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee weliba eh, intooda badan eh, noloshooda kusoo qaata ama kusoo barbaaray eh, wadamada yurub gaar ahaan waxay ku sugan tahay magaalada brussels ee waddanka belgium Eh, naciimo soo dhawow annagoo kaaga mahadcelinayna waktigaaga iyo fursadaada maxay kula tahay eh, xaaladda hadda taagan iyo dhalinyarada soomaaliyeed dhibka ay wajahayso
Ah, horta aadaan ugu mahad celinaa barnaamijkan oo weliba ah, dadka degmo xilligii ah, haatan ay dhahay khatartii ay ku galeen oo dadka badan ay ku nafta waayeen oo soomaaliya ah, wiigan gudihiisa muddo bisha maalmood ay ku jireen haddana waktigii warka soo baxay waxay ahayd kale waan ka waranay dad fara badan inay ku dhinteen oo soomaaliya aadan kugu mahad celinaa barnaamijkan in ah, uu noqdo mid xilligiisa kusoo beegma ee dahabo iyo cabdinaasir sidoo kale Am, waxaan am, haddaan u gabagalo su-aasha jawaabtooda ee, horta eh, dadka soomaalida inta badan weliba dhalinyarada xilliga ay waktiga ay imaanayaan am, oo ay rabaan inay soo dhigaan waxyaabaha ay ku fikirayaan inta badan waxawaa wax positifa oo yani taclinta ay naftooda halka ay marayaan wax badan kama kama wara qabaan annagana waxaan ku noolnahay halkan wax badan waan ka ognahay laakiin qofka haddii aa isku dayina wax fahamsiiso yani wuxuu qaadanaa wax kale oo wuxuu sameeya qofka wuxuu ka caawinaa waa wanaagsan ka dhalinyaro ahaana waan ka xunnahay mar kasta waa maqalnaa dad fara badanaa geeriyooday dad fara badanaa maxaa ahay kole soo socda waan jecelnaha inaan ka hortagno laakiin ilaa hadda lama hayo organisation amba shaqsi soomaaliya ilaa hadda wuxuu isku dayinuu hor istaago ilaa hadda wax wax ka keenay marka waan rajeynaa inay inay isku beegmi doonaan dadaaladeenna xijiga in ka hor inaan ka wada hortagi doono dadkan socota dhalinyaradeena maalin kasta ku dhacaysa waayahay waa mahadsantahay runtii aad baan kaaga mahad celinaynaa naciimo maxamed xaashi oo brussels waddanka belgium ku sugan waana kugu soo laaban doonaa waxaan rabaa inaan dib ugu laabto cabdinaasir faarax cilmi oo ah guddoomiyaha ururka horumarinta ardayda gobolka hiiraan haddana ku sugan magaalada beledweyn cabdinaasir dabcan adiga dhalinyarada soomaaliyeed baad ka mid tahay haddaba nin dhalinyaro aad tahay oo waxbartay qorshahaaga ma ka mid tahay inaad tahriibto haddaad shaqo weyso horta waalay aada umahadsan tahay fikirka tahriibka aniga runtii ma jecli aad baan u leedahay mana jecli qof muwaadin soomaaliyeed ah in nafsadiisa uu alisgeliyo uu tahriibo marnaba ma jecli mana diyaar umin welig in aniga aan balsiga ka tahriibo naftigana halisgeliyo waxaana sameynaa barnaamijsi aan ku waanino ama aan kuga caybelina si dhalinyarta oo ugu joogaan taariibka waa magaalo bergen waxaa ku kulnay barnaamij ah ka jir taariibka runtii dhalinyar fara badan oo fara badan waxaa lagala dooday in dalka aysan aynin nolol ama wakti nagaha wakti u harsan ay sii joogi karaan walaahi taa runtii dhalinyar badan baa qabto oo diyaar u sii ahna sii baxaan waxay u baahan yihiin walaalo si joogto ah dadaal joogto ah in la geliyo lagana hortago barnaamijkaas taariibka caalamka idin waa ogtahay waa saameeyey yaradoo dhan waa saameeyey aad ayayna barnaamijka ugu qayliyeen wayna ku adkaatay in ay xal joogto ay ku gaaraan ma garatay marka walaalow arrinka waa arrin musiibo ah waxayna ka mid tahay dhibaatooyinka ubaxa soomaaliyeed dadka soomaaliyeed haysto ilaahi subxaana watacaala waxaana ka baryeynaa inuu naga dumiyo dalka iyo dadkana oo jeclaysiiyo dalkooda nabad iyo horumarna ilaahay subxana watacaala usoo dhabiyo waayahay aamiin dhammaanteen waan rajaynaynaa laakiin cabdinaasir haddaan kugu celiyo haddaa waxaad tiray dabcan dhalinyarada tahriibaysa waxa ku kalifaayo waa shaqo la-aan haysata shaqo la-aanta haysato sow kama habbooneyn in dalkii kaalin ay ka qaataan oo mathalan haddaan si kale udhiga su-aasha wadamada hadda lagu sii cararayo ay shaqada u raadsanayaan waa wadamo dadka ugu badan ee dhisay ama sidaas u qurxiyey ay dad dhalinyara oo iyaga lamida ay yihiin marka sow kama habbooneen intii ay khatar u bareeri lahaayeen inay iyaga dalkooda kaalin ka qaataan
horta walaalo horta waa wax jiro in qof kasta oo soomaaliyeed dalkiisa dhisidiisa uu kaalin ka qaato laakiin ardiga soomaaliyeed marka la barayo ama dugsiyada hoose dhexe sare runtii waxaaba ka maqan muwaadinnimadii iyo xuquuqda dalka uu leeyahay in la baro marka ay qala jidaane waxaa ku qutulanoo keliya bas inay hanti helaan ay nala helaan haddii ay dowlad soomaaliya ka mid noqdaan ama howlo ay qabtaana nafsadooda ay baqayaan in laga dhibaateeyo waxaa jira fursadaha shaqo oo dowladda loo qaban karo laakiin cabsi iyo amni darro haysata awgeed ay inta badan ooga cabsadaan waxaa jirta hay-ada xataa haddii shaqo ay ka helaan taakad dhibaato nafsada isteenaayo ma garatay marka waa dhibaato amni ama dhibaato dhaqaal la-aan ayaa sababto in dhalinyarta soomaaliyeed ay ka haajaraan dalkooda dal kalena ay nabad u doontaan ama amni ama dhaqaale u doontaan taa ee sabab ah taa oo la xalin leh arrinkaani waa mid xaqiiq ah inuu sii soconayo waayahay waayahay waa mahadsan tahay cabdinaasir faarax cilmi guddoomiyaha ururka horumarinta dhalinyarada waa ardayda gobolka hiiraan waana kugu soo laaban doonaa mar kale waxaan rabaa inaan gothenburg waddanka sweden dahabo cali muuse inaan ku laabto dahabo runtii marka hore adiga marka aad inaad tahriibto oo aad yurub tagto aad ku haminaysay waxbaa kugu dhiirageliyey maxaa kugu dhiirageliyey ma waalidkaa kugu dhiirageliyey ma dhalinyaradii asxaabta ahaydeen baa kugu dhiirageliyey ma dadka yurub joogaa kugu dhiir maxaa kugu dhiirageliyey oo ku indhatiray oo aad u arki weysay khatarta ku hortiilay
wallahi hooyo ama aabba werigiisa ku dhiiragelinaya tahrigma jiro laakiin waxaa igu dhiirigeliyey saaxiibadeedii iyo dadkii aan qaraabada ahayn oo yurub joogo yurub waxaa lagaaga sheegayaa inay tahay wax wanaagsan inay tahay wax fiican marka qofka qalbigiisa wuu kacayaa wuxuu isleeyahay hebel meesha uu hiigsaday aada ma hiigso ee tag laguma fikiraya dhibaatada la marayo ee badda iyo saxaraha iyo dhibaatadaas qofku uu maraya bani-aadamka kuma fikirayo oo wuxuu ku fikirayaa baxaba halkay joogtaa waxay joogtaa iswiidhamay ku nooshahay daaba halka ay ku nooshahay waa inaad iisataa iyo dhalinyarada badi ay ku fikiraan aniga markaan soo baxaayo kolley sidaa iisa lamidaan kusoo fikiray oo hebel meesha uu joogo maanta hiigsado ama hiigso maadaama wadankii aanan waxba shaqa aanan ku haynin wadadkii oo maanaa yacni kow meelahay ku joogi lahay wuxuu isleeyahay halkaas ka tag aad naftaadana ku badbaadsan karto aadna waxadna ka heli karto utag halkii la yimid hadda dadkii way soo wada taariireen halkaana la wada yimid wallaahi wax sharciya ay ku haystaan ma jirto xerayaha ay ku rafaadsan yihiin ay ku dhibaataysan yihiin wax aana nolol maalmeedkooda ku filmayn ay qaadanayaan mida kaleeto hadda yurub aaday dadka ugu soo bateen in dib loo celinaayo wadan qof walba wadankiisaa dib loogu celinaya dibka uu soo marayo qofka looma jeedo aniga hadda markaan soo marayo saxaraha orbriyaa saxaraha kusoo jiray guriku dhawaadkeed badda afar maalmoodan ku jiray dhibaato fara badanaan soo maray halka talyaaniga markaan imaado haddii dibaa lagu dhalina laydihi lahaa waxaan ka doorbidi lahaa inaan dhinto
sababtu maxay tahay anigoo intaas oo dhibaataa soo maray maanta waxaan hiigsanayay halka halka hadda aan taagana inaan imaadaan rajeynayay markaa la yidhaahdo wadankaagaa dib la iigu celinayaa maxaa wadankii ka sameynayaa wixii hanti aan lahaa anigaa laigu soo baxshay oo kusoo tahriiday halkaanan ku imid waxaan rajeynayaa inaan waalidkay waxu qabto iyo walaalahay waayahay qiimaha kugu baxay yidhaahdo wadankiyaa dib lagu hore u soco markii la yidhaahdo wadankiyaa dib lagugu celinayaa maxaan ka sameynayaa wadankii hadib aan ugu noqdo haddii asan wadankii shaqo olin oo waxbarasho aanan ka helaynin oo aan nolol aanan ku haysanin maxaan ka sameynayaa haddii aad ay dawladii aad shaqo ka hesho kooxaha nabadiidka meel ku joogaan oo ku dilaayo marka nolosha soomaaliya aaday u adagtahay dadka inay tahriibaan taasaa ku keenayso
waaya ma ku saxan yihiin marka inay tahriibaan dhalinyarada oo khatartaas u bareeraan adoo weliba og ama xusuusan dhibaatooyinkii aada soo martay may ma ku taageersani dhibka aniga aan soo maray inuu ruux muslima oo soomaaliya oo walaalkay oo soo maro ma ku taageersani kumana faraxsani maxaa sidaas u tiri waxaana ku faraxsanayn dhibka aniga aan soo maray maanta mararka qaarkood markii aan soo xasuusto aniga halkii aan taagnaa shalay markii aan xasuusto keligii ayaan ilmeeyey xanuunka iyo dhibaatada aniga aan soo maray mana u rabo in uu ruux soomaaliya oo walaalkeeda dhibtar oo kale uu soo maray waxaan ka codsan lahaa muslimiinta dawladda in ay shaqo abuur ay u sameeyaan si ay mursidiisi ay u badbaado waxa dhammaanaya waa wiilashoodii waa walaalahood badaha maalin walba ku dhammaanaya saxaraha lagu laynayo gaajada iyo haraadka ku dilayso waxaan ka ansan lahaa in ay shaqo abuur ay u sameeyaan si uu noloshiisa ku maareeyo hooyooyinka dadlamayana ay u badbaadaan ubadkooda
waayahay waayahay waa mahadsan tahay runtii dahabo cali muuse runtii waa kaaga mahad celinaynaa runtii dareenkaas iyo iyo maaragtay sida dhalinyarada soomaaliyeed aad maaragtay fariintaada ula wadaagayso gothenburg sweden ay ku sugan tahay dahabo cali muuse barnaamijkan dood wadaag ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaan rabaa inaan u gudbo naciimo maxamed xaanshi oo ku sugan magaalada brussels ee waddanka belgium naciimo sidaan hore idinkugu sheego waxay ka mid tahay gabdhaha soomaaliyeed iyagoo da-yar la geeyey yurub kuna soo barbaaray naciimo dabcan waxa ugu badan ee dhalinyarada ku dhiirigeliya marka laga soo tago shaqo la-aanta waddanka ku haysata waxaa la leeyahay waa dadka yurub jooga oo ad adigu ka mid tahay oo masalan social media ama baraha bulshada iyo meelaha lamidka a dhalinyarada waad ka dhiirigelisaan masalan sawiro qurux badan baad soo qaadaan facebooka iyo meelaha lamidkaa lasoo dhigaa dhalinyaradii waxaa lagu dhiirigeliyaa in yurub ay tahay meel aan caadi ahayn haddaan si kale udhigo marka miyaanay ahayn marka in kaalinta ugu badan ee khatarta waxaa dhalinyaradaas u horseedaya inay yihiin dadka yurub jooga ee dhalinyarada ah oo aad adigu ka mid tahay
horta runta haddii laysku sheego qof maanta yurub jooga ku koray macnahana fahamsan ma aaminsana aniga qof inuu u sharxayo uu dhahayo yurub waa meel wanaagsan oo u kaalay laakiin waxaan ku hayaa haymid oo ah daldalaalka yurub iyo weliba wadamada hormaray qof kasta oo oo wadanya wuxuu jeclaa wadankiisa inuu quruxsado adigna waxaa jeceshaa markaa sawir iska qaadaysa meel qurux badan inaad iskaga qaado birina qofka walaalkaa markuu arko adoona sawirka aanu ufaafasin ufaafaahimin waxaa laga yaabaa inuu asaga sida uu u qaato ise waa wax nasiibka iyo waqtiga qofka isku aadiyay qofka wadanka jooga laakiin waxaa loo baahan yahay su-aal kasta oo qofka uu weydiinayo isagoo maskaxiya marka hore inuu jeexjeexo uu yidhaahdo uuna markasta qofka soomaaliga ama qofka dhalinyarada uuna markasta ku fikirin dhanka positiveka just waa baxaysaa waxay saataa wadan kale maxaa sababta aada u baxaysa waa inaad og tahay hantida kugu baxaysa oo aada uga shaqaysan kartid wadankaada oo aada waxyaaba badan kusoo saari kartid oo aad ku noqon kartid qof ganacsataa oo aad dadkaagiina aad wax ku bari kartid oo inay ganacsi sameeyaan in ayaga ay dib u isticmaalaan wixii adiga aad aad ku ganacsanaysa macnaha hantida qofka soo tahriibaya qof ku imaada ma jiro lacag laayo qof kasta waa la baatlay labaatan kun shan iyo toban kun toban kun saddex kun shan kun qof kasta iyo awoodiisa ilaahay sidii ugu soqsigeeyay ku yimaada yurub qof ku yimaada lacag laa yurub oo soomaaliya ma jiro runta taasa qofkan marka kugu kugu siinayo lacagta maalinka tahriibka bilowdo wuu kugu siin karaa adigoo shaqo la-aan oo wadanka jooga maxaa lahaa si tabarucaada lacagta laakiin dadkeeni ma ma ma isku be ma isku bisla ma u bisla wadankooda ma aha dad wadwaduniyaal ah kuwa soo baxaya iyo kuwa taakleynayada waa wadwaaridiinteena waana waana waana waxyaaba ay qalad ku samaynayno ah cunugooda naftiisu ku waynaya markuu halkan yimaado mararka qaar shaqolaana ku dhacaysa qofkii qof nasiibkiisu perfectia ma jiraajinka qofka sididuu la kulmaya waxaa laga yaabaa qofki inuu nolosha ka dhaco qofki in la waayo sababta loo waayana wax kale maaha qofaa yurub kugu soo darsaday lacag badanuu kugu soo darsiyey maxaa lahaa wuxuu u baahan yahay inaad garabkiisa buuxiso haddii adigaba aadan sharci haysanin oo noloshaada iyo kalkali ku jirto qofka maxaa maxaa maxaa kula hadlaysaa yani adigiyaa xishoonayo oo la dhuumanayo wejigaada okay noloshaadiyaa markaa rabtaa inay inay inay inay noolaato oo ay ay ay xisho maxay xaqa u lahayd oo adiga aad yurub utimida waya waxaad noqonaysaa qof israjuu ku dhaco dad fara badan oo soomaaliya waasheen dad xabsiyada meeqaa ku jirta ilaa hadda oo aana noo jeeday waaridkana uusan ka haynin dadkii communitiga ahaa wadanka joogana ayna waxba qala karin oo aynan ogeyn qofka xitaa shaksiyadiisa dhabta aynan aqoonin mararka qaar qofki uu xanuunsanaya dhibaatooyinka way badan yihiin qofka ku qabsanayo yiri waa inuu og yahay qofka soo baxaya macnaha iyo sababta u imaanayo uu markasta uuna positive una una una noloshiisa oo dhan uuna qalqin ku gelinin qofka xisaabtamayo fikirayo waa inuu yahay qofka soo taariibayo waa inuu wax badan dib u fiiriyaa hantidana dadka bixinaya waa waalidiinteena yacni runtaa laysku sheego dadka bixinaya waa waalidiinteena hantida lagu soo baxaya ama waa walaaladana garab siinayo markuu qofku u baahan yahay shaqo ha siiyaana lacagta bay bixi ku siinayeen ta inuu kusoo taariibo uu naftiisa uu ku waynayo qofkaa waxaa mas-uula markuu naftiisa waayo keliya asaga looma qabsanayo dambigaasi ummadda lacagta ku bixiyo qof kastoo shimi uu ka galay dambigaa waa loo haystaa naftaa baxay waya يعني إنجلترا ما عند مانسن أنا تشتغل الصومالية دي من أسم بالا يعني وش نقول لك وإن نروح يعني هلا يرب رنتا تلس كشة وقفك مركو يلا نروح يكملا أدوك شرعي لا يسخره لكن ونفتي سوى كلها قفك ونولانا شق بلاوة يقضي درنا هدوك الزائر يعني يقضي درنا مركو وحضرنا عين وقت دير بقاونا سيستم soomaaliya ama africa oo kale maaha sifadakaynta maxaa la qofka dulqaad uu ka yahay inta shahaadada qaata oo wadankiina diinta ugu laabta waxay qabta marka maqoyaana hadal ku deeraan buntii gobogobada runtii soomaaliday waa inaan annaga meesha ay ka imaanaydo dadka iyo dadka ay ku dhacda dhibtada isla annagii qofka bixinaya lacagtiina waa waalidkii walaalkii qofka soo kariibaya dhimanayana waa ardadii waa qofkii dhalinyarada wayahay naciimo waa gabad qof kastaa jecel inay soo tahriibto maanta aanu shaqo ku haynin soomaaliya wayahay naciimo haddaan isla su-aal kale ku weydiiyo dalgalaalkan ay ujeedaan dadkana qof baa samaystay adinkuna wadankiina waa ku samaysan kartaan u dadaala adinka wadankiina dhista sirta dhalaaleysa oo qofku isku soo sawiraayo mid lamida adiguna ka jeex dalka soomaaliya dadka soomaaliya hataa waya wayahay waa waa asxaabta kaleo khadka nagula jirtana fursadaan siin doonaa eh, inaan isu dulqaadanana waa waan rajaynayaa laakiin waxaan rabaa inaan su-aal kale kuweydiiyo naciimo maxamed xaanshi oo brussels belgium joogta naciimo eh, dabcan dad badan ama dhalinyaro badan oo hadda ku dhagaysanaysa waxaa laga yaabaa inay isdhaahdaan naciimo maadaama ay yurub joogto sharci ku haysato waxbarasho fiican haysato laga yaaba inay shaqo haysato waxaa laga yaabaa inay yacni eh, en, maaragtay aragtideeda un ku koobto dhalinyaradu ha iska joogaan eh, en, en, maxaa la yidhaahdaa soomaaliya ha iska joogaan soomaaliya waxaa ku bartaan soomaaliya eh, ganacsi iyo eh, horumar ha ku sameeyaan eh, inaanay ka warqaban dhibaatada dhabtahay ka jirta soomaaliya marka maxaad eh, dhihi lahayd
dhibaatada dalka kama warqabto eh, qofka isdhahayo horta wadankani waxbada ma arkin laakiin waxaan kala socda t v-yada waxaa jooga waalidkooda markastaan ka wareystaan xaafar badan aan ku leeyahay mida kale hadda waaba la hormaray social media wuxuu noqday gurigaag oo kale soomaaliya qof jooga maanta wax badan ma tahan sababta saa ula socdo way shaq badan tahay waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinayaa horta dhammaan dadka social media u isticmaala dhanka positiveka ee wadankeena kasoo saara sawirada quruxda badan leh ee jecel dhanka quruxda badan leh inay naga tusaan anagoo ah wadankii ka fog Mm, horta ka fogaanshaha qofka wadankiisa qalbiguu ka yahay qofka markastaa wadani yacni jismiga iyo iyo muuqaalka iyo joogista kuma xirna markasta Eh, inaan aniga positive aan ahaado wadanka hala joogo oo keliyana iduma lihi aniga waxaan idin leeyahay oo dawladana aan ka codsanayaa eh, inay dhalinyarada shaqo u sameyso dhalinyaradana ayagana ay noqdaan kuwa xitaa ku shaqeeya si voluntary ah qofka markuu uu- uu si ku shaqeeya midkasta wacnimo ah wadankii shaqada ayana dooranaysa isagoo aanan doonanin qofki marka laakiin shahaadadiisii meel saasuu fariisto qofka shaqada kuma kaba dooranayso laakiin waa ina adiga doonataa Waaya.
Qofka waa inuu asaga waa inuu istaagaa.
Waaya, waa waaya.
inuu maxaa laa wadankii u u gasaa marka dhammaantiin waa inaan noqonaa dad wadaniyiin oo wadankooda jecel waayahay aad baa umahadsan tahay naciimo maxamed xaanshi oo brussels waddanka belgium joogta Eh, waxaan rabaa cabdinaasir faarax cilmi guddoomiyaha ururka horumarinta ardayda gobolka hiiraan oo beledweyn ku sugan inaan markaan isaguna eh, dib ugu soo laabto Eh, dabcan cabdinaasir en, eh, dhibaatada dhalinyarada soomaaliyeed ee ku kalifaysa tahriibka ama ku dhalisa tahriibka maxay tahay oo oo gunta sheekada markaan u galno ma waalidka ma en, maxaa la yidhaahdaa yaa ku dhiirigeliya dhalinyaradan inay intay baxaan eh, wadamo badan oo khatar badan sii maraan oo bada sii maraan oo yurub tagaan yaa waxaas dhiirigelintaas xaggee ka timaadaa
waana waa eh, waa sax eh, wax kasta oo qof bilaadan qabanayo eh, dhiirigelin iyo waxaa imaantay barnaamijyada aarta maliga kaxeyso dalawartaan markii ay noqdaan dad eh, wax fahmayo ama xilligii eh, las oran jiray inay isku tilmaabaan ay rabaan waxay isweydiinayaan su-aalo fara badan maxaa haystaa maxaa qabataa maxaa ka shaqaystaa waxaa ciriiri ku noqonayo in ay magaaladii ku noolaadaan waxaa ciriiri ku noqonayo ha- eh, mid waxa ay baahan yihiin baahida ay baahan yihiin inay helaan waxay weynayaan yani wax kasta ee lagu sheego kumareynkana weynayaan taana marka ayagoo group ah dhalinyaraha iswareysanayaan maxaan qabanaa oo xal ah waxaa u sawirmayo inay aadaan marka wadamaka yurub ah inta badan dadka baxana waaya guntooda waa ay ka dhuuntaan lacago yaryaray aruursadaan oo ay ku tegi karaan meelaha dhow dhow markay meelahaas ay ku tagaana waalidiintooda dib usoo wacaayaan aniga waxaa arkay waalidiin boosaskooda iibinayo oo dhahayo wiilashiya meeshaas gaaray hala mootiyo magaratay Mhm.
waxaa arkay hooyo booskeeda garday wiilkeeda liibiya taagan ku gashatay wiilkeeda bata ku dhintay marka waaridiintii uma rabaan laakiin markii ayaga meelahaas isgeeyaan ay waaridiintii damqanayaan soo laaba markii la yihahdo wuxuu leeyahay meel aad u soo laabto aniga igama dambayso arrinkaa marnug waxaana nahay ilmo qaar aan qaraabo nahay oo hadda ku sugan ayaa waxaan ku amranay inay soo laabtaan runtii waxaanoo lama daba habeen in muddo ah inaysan marnaba soo laabanaynin marka walaalo musiibo qaban musiibo badana waa jiro ilmaha soomaaliyeed ubaxa soomaaliyeed ee dalkooda aan ku qanacsaneyn si dalkii loogu qanciyo waa in loo sameeyo la tuso hadhamiga iyo dalka waxa ay ka leeyihiin in la shaqo geliyo waalidka inuu shaqo u abuuro wiilka uu ku dawaalo shaqogeli u sameeyo oo yani u sameeyo professional u sameeyo dalka jaalisiiyo oo ilmihii dhaqaale yani wax ku qabsan karaan lagu dhiibo la kontaroolo wax la baro waa lagu xisaabtamayaa qofkii la mashquuliyo qofki marka la mashquuliyo runtii waxa au samaynayaa artista waxa yidhahdaa inuu shaqooyin kalaas yar abuuro laakiin qofka haddii aan yani la mushgareenin oo aan waxba loo dhiibin oo lalaga jibiyo oo aan yani hore usoo la dhihin wuu ka quusanaya nolosha dalka isleeya meel dhaanta aad saas ayay soo baxay intooda badan waya waya waa mahadsan tahay cabdinaasir faarax cilmi waayahay wa waa kugu soo laaban doonaa annagoo soo kooban doona barnaamijkana aan rabno inaan si qoto dheer runtii u faahfaahino dhibaatooyinkan iyo xalka loo heli karaa dahabo cali muuse oo gothenburg waddanka sweden ku sugan aan ku laabto dahabo runtii dhibaatooyinka waddada aad kula sii kulantay oo markaad masalan saxaraha ka gudubtay ood badda gashay xaggee kuugu khatar badnayd khatarada aad tilmaami karto ood nala wadaagi karto maxaa ka mid a caawo
wallaahi markaan soo baxay ilaa aan ka imaado talyaaniga khataro nafteeda halis gelis karo way isoo martay oo wallaahi midba midda kale way ka daran tahay tan saxaraha lafteeda wax waa khatar halisa maxaa yeelay toddoba maalmoodaan saxaraha aan kusoo sugnaa aan kusoo socday waana waxba raashin aan la cunaynin qoraxadii aaday u kulushahay biyo aysan laheen waa loo dhimin karaa mida kaleeto waxa iiga sii halis badneed markii aan badda soo raacay aan saarnaa laba iyo toban saacadood doonta aan saarnaa doontii naqaskii uu ka baxay maxaa la aariyey ayay ahayd oo naqaskii kasii baxay oo motoorkii jabi raba oo qorxadu sii dhacaysa cidnina badbaadisa aynu jirin laba iyo tobanka saacadoodna aan ku dhex warwareeganayna badda lindiya oo keliya oo aanan ka gudbin waya waxaad ii sheegtaa marka dahabo doontii aad saarneedeen oo ahayd doon baca ayaa bacdii aariya baxday iyadoo xilli habeenana lasii gelaayo waa sidaas oo maaha
ha oo makrib ay kusii leedahay adiga abaaro laba iyo toban saac iyo bar meelahaas inadan xaggeed maraysaan marka ma badda gudaheeda
badda lindiga dhexdeedaan maraynaa laba iyo tobanka saacadood waan gudnay oo jireeya nooma saarnin doonta doon kale nala socotay doonta kale nala socotay ayada lafteeda waa ay dhintay waxay ka xiratay foonisay ka xiratay annaga marka waxna badbaadiya anagoona lahayn markab wadanka lagma garan karaayo aan aragnay marki dambe markabkii waa uu naga cararay nooma uusan istaagin anigana nafteena markaa haalisay ku jirtaayo adduun dad ku tirsamaysaa ma jirto dhimashaan anagoo dhan isku qaybnay markaa waxaan aragnay meel oo xilligaas maxaa dareemaysay dahaba bal haddaan xilligaas dib kuu xusuusiyo maxaa dareemaysay waktigaas aad dul taagneedeen badda doontii aariyo baxday cidna idin badbaadisa aanay jirin maxaad dareemaysay dareenkaaga bal ka war
wallaahi dareen xanuun baana markaa dareemayay inaan noolaanayo oo maanta mararka qaarkood hadda waqtil xaadirkan aan taaganahay laba sanaa kasoo wareegatay markii aan xasuusto aan nafteyda dib uga shallaaya waxaan is idhaahdaa bal maxaa dahadada kugu kalifay inaad soo marto dhibaatadaas xanuunka badan maan dareemeyn inaa dhibaatadaas lasoo marayo doontaas aan soo raaci doono isma lahayn nafadaada halistaas ay geli doontaa oo waxaan islahaa waxaa ii muuqday oo keliya dhalaalka yarigaa ii muuqday
haye haye marka maxaa maxaad samayseen marka doontii markii aad aad maaragtay xilli habeena la galay doontii ariya baxday maxaa yaa yaa hesheen marka doontii way ariya baxday dugsiinkii waan doonta culeyskaa loo diidaya dugsiinkii dharkii wixii dhan oo la watay doontaa lagu shubay wax ma saaran markaa doonta uu kasoo dhaqdhaqaagi karto xitaa ma jirto matoorkeeda wuu sii degaya kadibna intaas batroolka lagu safeeyo raggii way boodboodeen marka qof walba oo dadka doonta saarnaa waxay ku dagaalameen qaybna inaan kusii socono aan dhimano qaybna waxay dhihin halkaanaan ku badbaadayna oo jarajarayaashan inaan fuulnaan isku dayaynaa jaranjarada xaggee ka timid markaa dahab ay dhimatay waa meel oo batroolka lagu safreeyo oo shirkada ku dhex taalo badda libi ha ayaad ku dhawaateen
haa barti halkaan ku dhawaanay marka dadkii doonta saarnaa dhexda waa murmay dadna inay dhintaan saas aan u dhino may dheheen intaan miidiya iyo xabsi aan ku naqan lahayn xabsi aan geli lahayn oo dhibaato yar raad aan arki lahayn inaan dhimanaa nooga qeyrroon raggii marka waa doontii laba qeybaa loo kala jira qeybaa boodbooday oo jarajaradaas inay qabsadaan ee naftooda ay ku badbaadsadaan ay isku dayeen kadib laba rag oo raggii nala socday kamida oo soomaaliya ku dhimatay badii mid kamidana wax laysku badbaadiyaa kor looga soo tuuray kadib markaba habeenkii meelaha dhaxa kasoo badbaadiya loogu keenay meesha aan ku sugnay
waaya shirkada meesha halkaa oo batroolka lagu safeeya annaga aan ku badbaadin
waayahay waa mahadsan tahay dahabo cali muuse waa mahadsan tahay runtii waa kaaga mahad celinaynaa noloshaas iyo de safarkii inaad dib noogu celiso warbixin laga siiso waana dareemayaa ama waan rajaynayaa in dhalinyarada soomaaliyeed ee barnaamijkan la socda inay runtii xanuunkaas haddaba uu u muuqan doono haddaanayba kusii tashanayn in dhibaatooyin kuwaas lamida ama kuwa ka daranba inay la kulmi doonaan haddii ay u bareeraan khatarta tahriibka oo dhalinyaro badanna ay horey ugu dhinteen inta ka badbaadana ayba aada u kooban tahay marka loo fiiriyo khataraha xiga ee marba marba marba ka dambeeya ay dhalinyaradu inta badan la kulmaan xiliyada tahriibka lagu jira waxaan rabaa inaan naciimo maxamed xaanshi oo brussels waddanka belgium ku sugan inaan aan siiyo naciimo yurub maxaa faa'iidaha oo yaallo haddii dhalinyarada ay tahriibaan oo ay khataradaas maraan ay tagaan yurubse maxay helayaan oo faa'iidaa
horta dhalinyarada inta badan waxa soo wada waa shaqo la-aan iyo nabadda xaggeeda oo weli aanan haysanin meel soos ah oo aan ku noolaan karno boqolkiiba boqol labaduba way ka helayaan markii dhalinyarada halkaas timaado laakiin ma aan wax ka badan noloshooda noloshooda way hel way ku helayaan nabad weliba leh damaanad markay yimaadaan halkaan oo ay helaan sharci laakiin qofka adduuna sharci inta ka helin uunasan nasiibkiisa saacadin labada kenya wadankiisa yani uguma laaban karo waa adkaanaysaa isagiyaaba laga yaabaa inuu dib ka badan hadduu soo tahriibay maxaan lahaa tahriibkii iyo iyo iyo waktigii ka galay marka waxa ugu ay ka helaan dadkeena marka halka yimaadaan qofka dhalinyarada hadduu da-wan yahay waa inuu shaqo ka helo inuu maxaan lahaa nabad waana labada ay dadkeena soo doontaan naftoodana ay damaanad yeelato oo haddii ay wax gaaraan meelay ku daawo lagu daaweynayo iyo ya laakiin ma ma u qalantaa dhallinyaradeenna ay fiiriyaan hantida ku baxaysa waalidkeen markii ay waalidiinta iyo walalaha qofka markuu dhex soo maraayo hantidu way ku bixiyaan laakiin markuu qofka la joogo haddii ay ayaga isgartaan oo yidhaahdaan qofka waa dhalinyaro wuxuu loo baahanya mustaqbal iyo nolol waa ayaga ay shaqo abuuris ugu sameeyaan wadanka dhexdiisa uma baahna inuu wadanka banaankiisa u yimaado halkiisii ku sugaya noloshiisa uu ku ku sameynaa wax dhaqdhaqaaqa laakiin haddii qofka la fiiriyo dhalinyarana uu yahay wuu fikiraa wuxuu misleeya nololkan ka duwan waa inaad gashaa waana taasan ku kalifaysa in dhalinyarada isu tahriibaan oo ay soo doonaan inay inay helaan shaqo iyo nabad iyo iyo iyo nolol wanaagsan oo ka ka wadanka taala marka waalidkan marka halka uu gooskiisa ka gadaayo ama uu been ka raadinayo ama walaalihii kale uu weydiisanayo caawin markuu cunugisa uu tahriibka bilaabo waa inuu marka ka ka hor uu kasii daalindagaa markuu arko wiilkiisa inuu reerkii uu shaqaysan lahaa ama uu dhaqdhaqaaqi lahaa marka uu gaaro waa inuu isaga u sameeyaa uuna la sugin dowladda shaqo way sameynaya shaqo abuuris waa waa mid ku waajiba laakiin boqolkiiba boqol ma wada gaarsiin karta wadanka oo dhan waa in ayagana dadka ciidankooda la shaqeeyaan oo ayagana dhalinyaradu ay u sameeyaan shaqaabo waaya waayahay waa ma waana ugu baahan inay soo tahriibaan ama ay wadanka banaankiisa yimaadaan waaya waayahay naciimo maxamed xaashi waa mahadsantahay oo belgium ku sugan Eh, waxaan rabaa inaan barnaamijka soo gabagabaysano Eh, waxaan idin siinayaa eh, maaragtay su-aalihii ugu dambeeya aan rabaa inaan idin weydiiyo ama su-aashii ugu dambeysay oo aan eh, kulligeen wadaagi doono cabdinaasir faarax cilmi guddoomiyaha ururka horumarinta ardayda gobolka hiiraan oo baledweyn ku sugan Eh, maxaa xala cabdinaasir sideese loo maareyn karaa dhalinyarada
walaal horta naanta waxay ka mid tahay musiibooyinka ka jira dalka maareynteedana horta ani waxaa aaminsanahay inay tahay arrin aada u adag waxay ku xiran tahay walaalow in dowladda soomaaliyeed oo amnigeedii iyo nabadeedii iyo dhaqaaliheedii soo ceshinta la helo taa markay helo walaalo waa la hanan karaa waayo dhalinyartii waxay ku qancayaan shaqadii iyo nabadii marka waxaa leeyahay horta dhalinyarta soomaaliyeed meel walbada joogaan meesha u socda anagaa ka dhul fiican dabay leeyihin badaa leenahay buuro leeyihin buuraa leenahay wiyaa leeyihin wiyaaraa leenahay anaga weliba ka mudana muslimiin ah ilaahay iimaan iyo saalimo ina siiyey waxaan ugu ordayno anaga ilaahay oo ina siiyo ayaga uu siiyo oo ayaga anagana ana siin ma jirto intay haystaan in ka badanaa haysanaa qanaaca dhulkeena inaan ku qanacna ayaa muhiim ah waxaa laga xalin karaa arrinkani in la sameeyo waalidiinta ilmaha dhalay inay shaqo abuur u sameeyaan aysan dhihin dowlada shaqa laga sugaaya walaal dowladda ma awoodo shaqo ma hayso ayagaa aad dhaqaaliheeda u liitaa ma hanan karto dalka oo idin dhalinyarteeda waa dowladda hadda soo kobcayso soo korayso waanan dowladda lalihin dhalinyarta shaqo ma siiso laakiin dadkaas ku tashtaan dhalinyartooda ha ashtaan wax ha baraan shaqo ay ha u abuuraan dalka beeruu leeyahay ganacsiguu leeyahay ha ka fikiraan marka inay wax qabsaan ilmahooda ay kala baraan oo shaqada la baro qofka marka shaqada la baro oo la baro wuu shaqaysanaya laakiin ar- ilmihii haddii laga aamuso oo laga dhigo waxba inaysan ahayn laakiin ayagana way ismigi jibinayaan oo ay kaa tagayaan ilmaha hala tuso in dalka u joogaan dadka u joogaan hala koriyo maskaxdooda hala kobciyo shaqo abuur ha loo sameeyo shaqo qancin ha loo sameeyo qanaaca in dalku ay ku qaraan ha loo sameeyo waxaana mas-uulka koowaad ka ah aabaha iyo hooyaha iyo waalidka mas-uulka ka ah ayagaa mas-uulka ah walaalow ayaga hasii qabtaan insha allahu tacaala dowlad dhaqaalaheeda lamarkeeda hayana ma gasha doonaan ummadda soomaaliyeed iyagaa loo imaan doonaa insha allah waayahay aad baa umahadsan tahay cabdinaasir faarax cilmi guddoomiyaha ururka horumarinta ardayda gobolka hiiraan oo baledweyn ku sugan Eh, waxaan rabaa inaan eh, siiyo si ay iyana usoo gabagabayso dahabo cali muuse oo gothenburg waddanka sweden ku sugan Eh, dahabo maxaad kusoo gabagabayn lahayd xalka muxuu yahay Eh, maxa- maxaad sa tusaalayn lahayd eh, dhalinyarada hadda ku haminaya inay yurub usoo tahriibaan maadaama aad safarkaas khatarta badan aad adigu hore usoo martay
horta waxaan rajaynaya inay hadalkeena qaanad ay qaadan doonaan dhalinyarada walaalahooda soomaaliyeed iyo waanadeena ay qaadan doonaan dhibaatada annaga aan soo marnana annaga aan la jecleen in ay soo maraan walaalahooda soomaaliyeed xaalka keliya ee looga badbaadi karaa wuxuu yahay in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada barbarnaamyo kale ay ku mashquulaan loo sameeyo dhanka kubadda ha noqoto ama waxbarashada si looga dhigo waxbarashada lacag la-aan si ay u bartaan ay noloshooda ay ugu maareeyaan beri si ay uga maarmaan inay soo tahriibaan ay dhibaato iyo iyo xanuun badan yarsaad ay kusoo mari lahaan si ay uga maarmaan waxaan ka codsan lahaa dowladda waxaan ka codsan lahaa hooyooyinka waxaan ka codsan lahaa qof walba ee awooda in uu ka badbaadiyo tahriibka walaalkiisa soomaaliyeed ee ku dhimanaya waa udashay wadanka waa kuwii barridna maamuli lahaa waxaan ka codsan lahaa dowladda hooyooyinka walaalaha kulli intii ay khusayso in ay ka hadlaan ama ay dhalinyarada u abuuraan shaqo dhalinyaradana waxaan ka codsan lahaa in ay wadankooda aaminaan
waaya waayahay Eh, dahabo cali muuse aad baad umahadsan tahay oo oo gothenburg waddanka sweden ku sugan runtii talooyinkeeda iyo eh, tusaalooyinkoodana waxaan rajaynayaa inay dhalinyarada eh, hadda ku haminaya inay tahriibaan inay qaataan maadaama dahaba ay ka mid tahay dadka eh, la kulmay eh, dhibaatooyinkaas oo ku safray eh, khataradaas ilaahayna marka dambe uu ka badbaadiyo hadda ay yurub ku sugan tahay laakiin talooyinkeeda ay tahay inay dhalinyaradu uga digto khatartii ay soo marto oo ahayd mid aada u xanuun badan runtii waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo naciimo maxamed xaashi oo ku sugan brussels waddanka belgium naciimo maxaad kusoo gabagabayn lahayd tusaale iyo tolo waxaad ka mid tahay dhalinyarada soomaaliyeed ee weliba yurub kusoo barbaaray
horta marka qofka marka xogaayo waxaa ah qofka ku nool yurub waxna ku dartay ardayna ku noqday marka halkaana u arkaa ugu horeyn barnaamijyada wacyigelinta oo sidan oo kalea in la badiyo qof kasta oo dayeystana barnaamijkan iyo barnaamijyada lamid ah ama wax ku yaqaana yurub ma jooga inuu qofka walaalkiisa uusan ku dhiirigelin in wadama wadamada yurub ama wadanka banaankiisa inuu yimaado sidiisaba qofka jooga banaanka wadanka waa inuu qof kasta oo soomaaliya walaalkiisa ula hadlaayo inuu sheego in wadanka meel ka wanaagsan aanu jirin qofka markaas caawin karo qofka walaalkiisa inuu soo tahriibo raban ku caawiyo wadankiisa inuu joogo islamarkaana wax ku wax ku soo kordhiyo oo u noqdo qof wadankiisii jooga meeshuu naftiisa ku waayi lahaa badda ama meel lamida maxaan lahaa waalidiinta sidoo kale ayagana xilaaf ka saaran dowladda soomaaliya ayagana sidoo kale xilaaf ka saaran maalin kasta iyo qof kasta soomaaliya oo caalamka ku geeriyooda sababtoo ah qofka nin xil qaaday iyo xildhibaanka wasiirka madaxweynaha ra-iisul wasaare qof kasta oo madaxa dhammaan waalidiinta soomaaliyeed meel kastoo joogaan ha u istaagaan tanna ha ka dhidiyaan waa inuu qof qofka kale waa inuu nafarka ku muuqin laakiin waa inaan anaga dhan anaga wadajira aan ka wada hortagnaa tahriibka dhalinyarada tahriibka ku dhimanaysa maxaa ahayd qofka dacan inuu shaqaystana ma weynaayo shaqo beer qof maanta dhan ku mashquulsan oo beertiisa qalanaya uma baahna inuu daarido qof iimaankiisa iyo iyo iyo iyo qanaacadiisa ay tahay inuu wadankiisa joogo uma baahna wadan kale inuu yimaado marka aniga waxaan ku baarigelina dhalinyarada soomaaliya meel kasta ay joogaan qof kastoo soomaaliya oo maqlan waxaan codsanaya inuu gaarsiiyo aniga halkan arabay ku ah anigaa joogo wax badan aniga ilaa waalidiintiin waalidiinteedii walaalahay ay joogaan aadna uga warqaba yurub ma yaalo wax ka badan qofka noloshiisa qofka wax walba uu yahay wax ka badan kama helaayo noloshiisa inuu mustaqbalku just qofka hadduu rabo inuu wadankiisa wax kale ha jooga hana ku noolaado saasaan ka codsanaa qof kasta soomaaliya aada iyo aada idinkugu mahadcelinaya dhammaantiin dhammaan inta barnaamij ka qayb gashay adigana sidoo kale aadan kaaga mahadcelinaya badina barnaamijyadii programyada sidaan oo kalea qof kasta soomaaliyana markasta waxaan ka codsanaa in uu ka hortago dhalinyarada sahriyiinta aad baad umahadsantihiin runtii waa idinkaga mahadcelinaynaa waktigiina iyo fursadiina guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu kaga hadlaynay dhibaatooyinka tahriibka ay la kulmaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku safraya badaha khatarta ah iyo dhulalka saxaraha ah oo inta badan dhalinyarada soomaaliyeed ay xaalado kala duwan ay la kulmaan waxaana toddobaadkan gudihiisa laba boqol oo dhalinyaro ah ay ku geeriyoodeen badaha u dhexeeya masar iyo waddanka talyaaniga kuwaasoo doonayay inay galaan waddamada yurub si ay malaha u helaan nolol dhaanta midii ay soomaaliya uga soo tageen iyagoo raadinaya noloshaas ayayna dhallinyaradaasi soomaaliyeed ku haraqmeen badahaasi khatarta ah oo ay ku geeriyoodeen haddaba barnaamijkan gaarka ah waxaan u mahad celinayaa asxaabta igala qayb gashay oo cabdinaasir faarax cilmiya oo ah guddoomiyaha ururka horumarinta ardayda gobolka hiiraan beledweyne ku sugan iyo dahabo cali muuse oo gothenburg waddanka sweden ku sugan kana mid ahayd dhalinyaradii soomaaliyeed ee laba sano ka hor u bareeray khatarta tahriibka kana gudbay saxaraha iyo badaha udhexeeya libiya iyo talyaaniga oo khatar badan ay kala kulantay iyana waxay nooga sheekeynaysay noloshii adkayd iyo xaaladihii kala duwanaa ee ay tahriibka kala kulantay naciimo maxamed xaashi oo ku sugan waddanka belgium gaar ahaan magaalada brussels ayaa iyana nagala qayb galaysay oo ka mid ah dhalinyarada kusoo barbaaray yurub waxay nooga sheekeynaysay yurub iyo inaanay nolosheedu ka badnayn ama qiimaheedu ka badnayn wax nolosha bini aadanka ka badan guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa ee aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa inta aan barnaamijkan mid lamida kuwada kulmi doono dhammaantayda waxaan idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu